kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka oo toddobaadkan aannu uga hadlayno dagaalka ka curtay magaalada mowsil ee waqooyiga dalka ciraaq ujeeddadiisuna ay tahay in guud ahaan kooxda daacish laga ciribtiro dalkaasi ciraaq walwalka ku xeeran dagaalkan ayaa ah in ay ka dhalan karto musiibo bani-aadannimo oo wajihi karta labada milyan iyo barka qof ee ku nool magaaladaas mowsil haddaba taariikhda magaaladaas iyo guud ahaan dagaalada socda iyo istaraatiijiyadda dalalka galbeedka ay dagaalkan ka leeyihiinba waxaan ka waraysanaynaa xasan cabdi xayle oo ah khabiir ka faallooda arrimaha bariga dhexe iyo guud ahaan dunida islaamka kusoo dhawo barnaamijka xayle waan dhowahay ridwaan waana mahadsan tahay waayahay haddaan ku bilowno taariikhda magaalada mowsil bal marka hore magaaladaas taariikhdeeda noo soo koob
magaalada mowsil run ahaantii waxay ku taallaa dhinaca waqooyi ee dalka ciraaq hadda loo yaqaano ciraaq waa magaalo taariikhi ah waxaa degay dadka loo yaqaano assyrianiska ama ashuuriyiinta ayagaa asaasay asaaskeedu wuxuu ahaa dhinac ka mid ah webiga loo yaqaano dijla af carabiga dijla lagu yidhaha ama tigers river marka dadkaas ayagaa asaasay xadaaradii meeshaas ugu horreeday waxaa layihahdaa wakhti ku dhow kun sano ka hor kun sano wakhti ku dhow dhalashadii nabi ciise calayhi salaam ciraaq guud ahaan waa dalkii loo yaqiinay mesobotamiya wuxuu ahaa sida taariikhyahanka isku raacsan yihiin maxaa layihahdaa meesha uu ku dhashay ama dharabta ay ku dhalatay xadaaraadka adduunyada oo dhan macnaha shan kun oo sano iyo ka badan xadaaraad soo jiray ayaa ayaa ciraaq macnaha ku soo bilowday waxaa layihahdaa haddana magaaladan muusil waxay ahayd magaalo ay ummado badan ku nool yihiin ashuriintaas ka sokow waxaa ku noolaa dadkii ay ka yimaadeen kurdistaanka oo originally xataa ama asalkoodii hore yihahda waxay ahaan dadkii hore bershiya waxaa kaloo deganaa dadka loo yaqaano kaladaaniyiinta waxaa deganaa ummado badan oo adiga luqadihii araamiya ku hadli jirta ama sida dadka qaarkood ay leeyihiin yani bulshooyinka adduunyada madaxadaaraadka adduunyada dadkii ugu faca weynaa ama ugu da'da weynaa ayaa dhulkaas deganaa waa garta dabcan hadda magaalada mosel dagaal ayaa ka curtay dalka ciraaqna dagaaladiisa waxaad moodaa inay daba dheeraadeen markaad eegto dagaalkii sadaam xuseen iyo dowladdiisa lagu riday ma isleedahay waa lagu khaldamay runtii sida laisku raacsan yahay dagaalkaas asagaa furfuray ciraaq dhibaatooyinka hadda jira dadka qaarkood waxay leeyihiin waa laga baaqsan karay haddii aan meesha laga saari lahayn xukunkii sadaam xuseen sadaam xuseen inkastoo nin dictator ahaa oo dadkiisana u daran caalamkana welwel badan ay ka qabeen haddana wuxuu ahaa nin ciraaq isku haya siduu doonaba ha ahaato macnaha waxaa layihahdaa waqtigiisii revolts badan ma aysan jirin ama kacdoono badan ma aysan jirin nimanka kurdistaanka unbaa xoogaa baryihii dambe markuu dagaalkii khaliij ka dhacay kadib kacdoon bilaabay iyo nimanka syriyiin nimanka shiicada oo degan koonfurta bulshooyinka shiicada oo koonfurta degan basre iyo meelahaas degan laakiin runtii xukunkaas riditaankiisii dhibaatooyin badan oo taariikhi ah oo laga baqaya ayuu furfuray gaar ahaan maanta sida lasoo hor fadhiyo oo ah in dadkii baqdaad waa naqaana waxay ahayd caasimadii ugu muhiimsaneed xadaarada islaamka dowladdii cabaasiyiinta dadka waxay ahaayeen dad sunno u badan iyo shiica marka shiicada iyo sunnada loolan taariikhiha ka dhexeeyey sadaam xuseen markuu meesha ka baxay oo xukunkii bacdiga uu dhacay ayadoon dowlad kaloo cadaalada aysan jirin ama dowlad kaloo ciraaq mideysa aysan jirin waxaa iska hor yimid ama dhashay dagaal sunno iyo shiica ah oo lagu eedeynayo in dhinaca iiraan uu ka socdo oo ama taakuleen uu ka helayo iiraan inay ka dambeyso taas keliya ma aha waxaa yimid niman xag jir ah sida masalan hadalkaas loo isticmaalo ama dad muslimiin ah oo qalqalafsan oo cid kasta u haysta inay ayaga ka diin fiican yihiin ama ay ka caqiida fiican yihiin oo muslimiintii traditionalka ah ama muslimiintii caadiga ah oo dalka jooga ama sunna ha noqdaan ama shiica ha noqdaane gaaleyn ku wada oo gaaleynaya oo ayaga u haysta inay diinta dhinaceedii vershankeeda ugu fiicnaa keligood ay hayaan waxaa soo hoos galay nimankii alqaacida loo yaqiinay oo ayagana dhibaatada ugu xooga badan abuuray maarata run ahaantii waaya marka daacish dabcan sida aad sheegtayba urur runtii loo haysto inuu kasii xagjirsan yahay alqaacida ayaa inta badan marka laga faalloonayo ururkaas lagu tilmaamaa hadda dagaaladan waxaa la leeyahay waa kuwii ugu dambeeyey ee lagu burburinayay awoodda kooxda daacish ee magaalada mosil oo ah meesha keliya ay hadda ku hareen inkastoo meelo kale oo weerar ay ku qaadeen laleeyahay way qabsadeen sida karkood oo kale ma isdhihi kartaa haddii laga guuleysto isis macnaheedu waxaa weeyaan in guud ahaan ururkaas la burburiyey
horta sida dowladda ciraaq ay sheeganaydo dagaalkana mararka qaarkood ma aha dagaal ciraaq keliya ma aha sida aan ka warqabno waa dagaal mararka qaarkood lagu tilmaami karo inuu caalami yahay ciraaq iyadu dowladda ciraaq waxay doonaysaa in ay dalkeeda oo dhan gacanta ku dhigto xaqayna u leedahay macnaha waa dowlad rabta in ay ururkan dalkeeda ka saarto laakiin in daacish lagu jabiyo magaalada hadartan mowsil waa waa doonis american marka marka la qiyaaso dadka ka faallooda waxay leeyihiin yani doonista ciraaq waxaaba ka horeeya doonista maraykanka oo maraykanka wuxuu doonayaa in jabkii ugu xooga badnaa uu soo gaaro ururka daacish oo hankiisii weynaa oo jabo way haddii mosul laga saaro runtii waxawaaye waa aaday u naafoobayaan laakiin ma qabo laakiin maraykanku dabcan waxay ku kooban yihiin sida ay sheegeen dhinaca tababarka iyo hubka iyo qalabaynta dagaalka ha ayaga ayagaa diyaariyey ciidamada ka dagaalami doona ka dagaalami doona magaalada hadda mosul ama dagaalka waaba bilaabay yani maartay maraykanka ayagaa tababaray ayagaa hubeeyey ayagaa isku xiray xataa dhinaca istikbaaraadka iyo iyo iyo warbixinta maraykanka masalan ka mas-uul ah maraykanka wuxuu rabaa in daacish yani hankeeda weyn iyo iyo awooddeeda labadaba ay jabaan haddii marka miswal laga tirjiro oo miswal laga qabsado inkastoo maanta sida aad sheegtay ay karkuug dhinac ka qabsadeen dagaal loo yani dadka ay ku qiyaasayaan inuu yahay dagaal sii jeedin ah oo awoodda xooga badan oo miswal la rabaa waa taktiig ay samaynayso daacish marka maraykanka haddii haddii ay xaqiiqowdo horta dowladda dowladda ee ciraaq waxaa usoo laabanaya guul oo oo moral ah iyo iyo mid siyaasadeed labadaba usoo laabanaya maraykankana sidoo kale daacish laakiin inay jebi doonto yani lama saadaalin karo waayo maraykanka nudkiisa wuxuu lehy dagaalkan waa daba dheeraan doonaa dhinaca suuriya ayay awood ku leeyihiin waayo xataa ninka sheegtay inuu yahay amiirka muslimiinta oo loo yaqaano abubakar albakhdadi oo daacish madaxda ka ah dad badan waxay qabaan inuu daacish ku jiro laakiin sida la sheegayo oo aad loo tilmaamayo inuu magaalada riqa oo magaalada aan ka shida yareen miswal macnaha mowsil mowsil magaala aan ka shida yareen mowsil ah inuu joogo ayaa oo dhinaca suuriya joogaa dadku ay badankooda ay tilmaamayaan oosan joogin asagu magaaladan mowsil inuusan joogin waayahay waa mahadsan tahay haddii aan dhinaca kale eegno siyaasado badan oo gobolka ah iyo kuwo caalami ah ayaa saameyn ku leh dagaalkan ama laf ahaantoodaba ku jira ama siyaasad ahaan ama dhaqaale ahaan dalalka ugu waaweyn waxaa la dhihi karaa waxaa ka mid a maraykanka ruushka turkiga dalalka khaliijka qaarkood haddana iyaga laftirkooda iska soo horjeeda meelaha qaarkood marka bal waxaad sharaxdaa siyaasadahan badan ee isku herdinaya dhinaca ciraaq iyo guud ahaan bariga dhexe horta mararka qaarkood dadka qaar waxay leeyihiin waxaa la yidhaha ciraaq ama dowladda ciraaq meesha hadday jirtana waa tabaryartaa markaan xoogaa aan ka dhowrsano oo ma jirto aanan dhihin dowladda ciraaq waxaa dhaqaajinaya dowladda iiraan iiraan waan ka warqabnaa ayadaa macnaha la ficiltamaysa dowladda boqortooyada sacuudiga ciraaq ayadaa badankeeda gacanta ku haysata haddii laga saaro degmooyinka degmooyinka ay sunnadu ka degan tahay oo ku badan yihiin oo galbeedka ah sida ramadioo kale iyo dhinacaas waqooyiga oo kurdistaanka ayagana waa sunniyiin laakiin hadda ciraaq dal ishaysta ma aha iiraan waaye dhibaatada ugu weyn ayadaa dhiirigelinaysa in shiicadu ay wakti taariikheed ay soo gaareen waayo fidno badanaa laga baqaa daacishtan soo bixitaankeeda waa xabsiyada dadkii lagu baaba'shay xabsiyada ciraaq dadkii lagu baaba'shay oo markii hore lagu soo qabtay inay yihiin terroristayaal ama irhaabiyiin yihiin oo xabsiyada si xun loogu silciyey qaar badan yani lagu daldalay xabsiyada dhexdooda argudasho iyo nac iyo waxaa ka buuxda iyo carab badan sacuudiga waxyaalo badanaa ka qaldan qaladkii sadaam xuseen lagu riday naftirkooda markan way garaawsan yihiin in sidii la rabay uusan noqon oo wadamadii riday sadaam xuseen ay dhibaatada yani koobaad qaateen sacuudigana asaa dhulkiisa u samaxay iyo wadamada khaliijka oo dhan macnaha tan labaad
dalalka galbeedka oo- haddaan fiirino turkiya dadka aan ka tegin turkiya dana weynay ku leedahay waayo xataa magaalada yani hadda eh, Mosul.
eh, mawsil waxaa ka degan boqolkiiba soddon dad oo turkumaan ah Ah, dadka dadyuu degan meesha oo- oo oo- oo faraha badan dad asal ahaan Turkiga ka soo jeeda.
Dad Turk- turkiya kasoo jeeda waa magaalo aan xuduudkeeda ka fogeen ayadaa tababarta ciidamada badankooda ee qa- gaar ahaan magaalada loo- bacshiiqa loo yaqaano ciidamada jooga ayadaa tababartay laakiin diidmada la diidaya in turkiya ay military ahaan ka qayb gasho waayo turkiga iyo sacuudiga waxay leeyihin magaaladan waa magaalo sunna magaaladan aw- mawsil waa magaalo sunna xoogaa masiixiyiinaha degan oo dadkii asalka ahaa ashuuriyiinta kasoo jeeday iyo iyo armeniyiin iyo dadkaasaa degan Eh, tu- marna turkiya kama bixi karto influensiga ama, ama, ama, ama raadka ama saameynta Tur- eh, turkidan kama bixin karto turkina waa dowladda ugu xooga badan bariga dhexe mar- markaad fiirido oo- oo oo ugu muhiimsan maarata ruushka iyo maraykanka ayaga ruushka iyo maraykanka waa si istaraatiijiyadii bariga dhexe lagu dagaalamayo ruushka waxaan u jeednaa inuu suuriya oo ku fara adeegayo iyadoo mararka qaar la su-aali karo sadaam xuseen wuxuu la ahaa maarata eh, nin oo gacansaar la leh oo- oo oo xaliif la ah ruushka ha isbahaysiyaa kala dhexeeyey uma uusan ga- gacan ma uusan siinin ruushka waxyaabaha la- oo su- su-aalaadka ay ka taagan yihiin ka mid ah sida maanta inuu u- u- u jeclaa inuu s- u- u- sadaam xuseen ka badbaadiyo in la dilo oo- oo- waa ogsoonnahay berigaas wuxuu yidhi ka soo bax oo ruushkan asylum kaa siinaya iyo iyo ma- exile kaa siinaya sadaam waa diiday Eh, qadaafi oo ruushka ku- ku- ku dhowaa uma uusan gacan ma siin labadana waa laba nin oo sunno ah haddii laga soo tago f- fakarkooda siyaasadeed haddii laga soo tago ruushka labaasba gacan ma siin maxaa ruushka ku dhajiyey bashaar al asad iyo xaafid al asad iyo suuriya dadka qaar waxay leeyihin waa meeshii ugu dambeeyday oo hadduu ka baxo wuxuu u far- u far adeegayaa jaanajiga oo oo- oo- oo reer galbeedkuusan iska qaban karin gaar ahaan arrintii ka- maarata ee krimiye ha marka ruushku waa ku mintiday waa ujeednaa dadka dadka wax laynaya marka ruushka istaraatiijiyan wuxuu arkaa istaraatiijiyin inuusan inay bariga dhex kasoo dalkiisa- bixin Yeah, kasoo waa- bixin oo dagaalkii oo jajnia oo ku qaadoo karo maanta oo- oo oo xalab ku wadaa markii la fiirsho soo dadka xalab u laayay ruushku sina ku bixi maayo marka qaarkood waxay leeyihiin macangagnimada ruushka armay keentaa dagaal kale oo waaya oo- oo oo labaad oo saddexaad oo adduunka dhaca aad iyo aad baa mahadsantahay adaa mudan ridwaan intaas ayaan ku soo gebagabeynaynaa toddobaadkan barnaamijkii martida oo aan uga hadlaynay dagaalada ka curtay magaalada mawsil ee waqooyiga dalka ciraaq iyo guud ahaan siyaasadaha ku xeeran waxaana igala qaybgelayay xasan cabdi xayle oo bariga dhexe iyo arrimaha dunida islaamka ka faallooda inta mar kale aynu kulmi doonno waa ridwaan oo idin leh nabadgelyo